أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo koowaad ee suurat lancaam ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illaah qad xaqiiqe ahe khasira aladiina kuwii way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'iillaahi allah la kulankiisa oo bacdigii iyo qiyaamihii kuwii beeniyey way hoogeen oo waa khasaareen kuwaas xataa idaa jaa-athum ilaa an jaa-athum ilaa ay u timid kuwii beeninayey la kulanka alle ilaa ay u timid assaacatu saacaddii baktatan baaqitatan xaal ay tahay saacaddu tukadinayso qaaluu waxay yidhaahdeen yaa xasa markay saacaddii u timid yaa xasratanaa shallaytadeennaay ama qoomamadeennaay calaa maa faradnaa calaa tafriiqinaa gaboodfalkeenna korkiisa aan ku qoomamayno fiihaa fi saacati saacadda dhexdeeda aan ku gaboodfalnay ama fiihaa fi safqati gorgorada aan ku gaboodfalnay oo adduunye aakhiradeennii aan adduunyadii ku gadannay walxaal bay sida ay dhahayaan walxaal hum iyaga oo yaxmiluuna xambaarayo oo xambaarsan awsaarahum dembiyaalkooda xambaarsan iyo culaysyadooda calaa duhuurihim dhabaradooda korkeedana ku xambaarsan alaa hooy saa-a waxaa xumaaday maa ayaa xumaaday yasiruuna ay xambaarayaan oo dunuub ah wamal xayaatu noloshii ma ahan noloshii day-adunyaa dhoweyd ilaa lacibun dheeldheel ma ahane wax kale ma aha iyo walahwun wax lagu daaho oo lahwi iska ah waladdaaru daartii daartiiday al aakhiratu ee dambeysay daarta ugu dambeyso ayaa khayrun khayr badan min aluulaa ka khayr badan midda hore liladiinana u khayr badan kuwii yattaquuna cabsanayeen oo daarta aakhira kuwa ka baqayo ama alla ka cabsanayaan afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin oo aydnan wax fahmaynin aayadahan marka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa bachiga mushrikiintu marka bachiga iyagu waa beeniyeen oo ma aynan rumaysnayn marka la dhinto kadib in laysa soo nooleynayo oo waxaan soo marnay wa qaaluu in hiya ilaa xayaatuna addunya wamaa naxnu bimabcuuhiin bachigana arkaanta waaweyn ee iimaankuu ka mid yahay oo watu'mina bilbachi bachiga in la rumeeyo xadiidka jibriil waa ku timid riwaayaadkiisa qaar qaarna marka yowmul aakhira in la rumeeyo ahaanay ugu timid bachigaas marka maadaama uu ka mid yahay arkaanta waaweyn ee iimaanku uu ka mid yahay aada buu qur-aanku marka uu ugu dooday saddex meel oo qur-aankii iyo yacni ka mid ahna rabbi nafsadiisu ugu dhaartay isagoo sugaayo wayastanbi-uunaka axaqun huwa qul ii wa rabbii haah buu yidhi rabbigayba rabbi baan ku dhaartay sidaas dheh baa nebiga lagu yidhi oo aan rabbi inuu nebiga waxaa la amray inuu rabbi ku dhaarto bachigana uu u dhaarto zacma aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcathunna fii suurati taqaabun fii suurati sabana sidoo kale ayuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi uu ugu dhaartay marka ilaahay rabbinimadiisa inuu ku dhaarto ayaa nebiga la amray bachigaana marka uu u dhaarto waqaala aladiina kafaruu laa taأtiina الsaaca qul balaa warabbii lataأtiyanakum ayb ahmiyadaas ayuu leeyahay bachi ma jiro qiyaamana ma jirtana allana lalama kulmaayo macnaheedu waxay tahay adduunyadan ilaahay maa laa yacnii u abuuray waayo warkaas waana war aan alla u qalmin waayo subxaanahu watacaala soo nooleynta alla uu soo nooleynaayo dadkana siyaalo badan buu rabbi noo tusay oo mar waxaana lagu tusay inuu ilaahay og yahay ciiddan annaga marka nala aan dhimanno nala dhigaayo oo carradana cunayso qadarka carradaas ay naga nuqsaaminaysaan ogahay buu alle leeyahay haddii marka ciidda adiga qadarkay kaa cuntay ilaahay ou cilmi u leeyahay miyuunan kusoo bixi karin marka nacam qad calimnaa maa tanqusu اlardu minhum wacindanaa kitaabun xafiid ayuu alla suuratu qaaf uu ku yidhi sidoo kale marka mar kalena waxaanu lagu tusaaleeyey allihii markii horeba wax abuuray dambe inuu wax abuuri waayo suurtagal ma aha wadaraba lanaa maala wanasiya khalqah qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiim qul yuxyiha aladii ansha'ahaa awala mara oo ilaahay marka waa abuuri karaa wixii awal oo iyagoo eber ah ou abuuray iyagoo ay wax ka hareen ma abuuri weynayo bani aadamka saasaa loo tusaaleynayaa bachiga marka qudrada ilaahayna wax celinayo male iyadana intaasba marka macaanidaasba rabbi la kulankiisa iyo bachigiisaana lagu tusaaleynaya meelaha marka waxay ka mid tahay aasaasiyaadka waaweyn oo qur-aanku uu aada uga warramay oo uu aadna ugu dooday oo uu si fiican rabbi subxaanahu watacaala uu u bayaaniyey bani aadamka si wax loo fahamsiiyo qad xaqiiqe ah khasira aladiina kuwii way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahay la kulankiisa kuwii beeniyey waa khasaareen xataa idaa jaa-athum horaan usoo sheegnay xataa idaa haaye in laga dhiga xataada bimacnaa ilaa an inay ahaato haddii haaye laga dhigana waa gaayatun litakdiibihim laa lixashrihim yacni waxaan ujeedaa laa likhusraanihim afan haayada marka xataada waxay haaye u tahay beenintooda ee iyaga marka khasaaradooda haaye uma aha macnuhu marka waxau rabaa macnuhu waxaa weeyaan qad khasira aladiina kuwii way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaa goormay beeninta wadeenna ilaa ay saacaddii u timaado wax beeninay wadeen wey haayadu halkaasay gelay ee macnuhu maahan ilaa ay saacadda ka timaaday khasaareen ma aha kaanamaa marka khasaaradu inay ka baxayaan bacda saaca sidaasaa la diidaa haayadu marka waa litakdiib litakdiibihim laa likhusraanihim ayb waxaa kaloo bannaan xataa idaa jaa-athum faa-idaa in laga macneeyo oo markaas la yidhaahdo qad xaqiiqe ah khasira aladiina kuwii way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi alla la kulankiisa xataa idaa jaa-athum faidaa jaa-athum hadday u timaado assaacatu saacaddii hadday u timaado baktatan xaal ay tahay tukadinayso waa masder marka xaalaa lagu awilayaan ayaa laga dhalaalinaan laga keenaan baktatan xaal ay tahay tukadinayso qaaluu waxay yidhaahdeen yaa xasratanaa shallaytadeennaay calaa maa faradnaa calaa tafriiqinaa gaboodfalkeenna aan ku shallaytoonno gaboodfalka aan gaboodfalnay korkeeda yacnii aan ku shallayno fiihaa aan ku gaboodfalnay fi saacati saacadda aan ku gaboodfalnay gaboodfalkooduna waa maxay inaysan rumaynin saacadda ama damiirka fiihaa ibnu jariir wuxuu u celiyaa fi safqati nimankan waxaa la yidhi war iimaan iimaankii bay iska bixiyeen waxay ku bedesheen kufri aakhiradii bay iska bixiyeen adduunyay ku gateen marka safqadii iyo gorgoradii aan galnay oo aan ku gaboodfalnay marka damiirkaa fiihaa fi safqatina waa loo celin karaa siyaaqaa laga fahmaa ama fiihaa fi saacati inaad u celisid oo saacadda waaba lasoo sheegay ama fiihaa fi dunyaa in loo celiyo adduunyada dhexdeeda aan ku gaboodfalnay maada marka waxaana waa laga dhigi karaa mawsuula masderiyana waa laga dhigi karaa innaga hadda marka masderiyaan isaga wadnay walxaal bayna sidaa dhahayaan hum iyagu yaxmiluuna ay xambaaray ay xambaarayaan awsaarahum dembiyaalkooda ay xambaarsan yihiin iyagoo dunuubtoodii xambaarsan ayay sidaa dhahayaan calaa duhuurihim ay ku xambaarsan yihiin dhabaryaalkooda korkooda ay ku xambaarsan yihiin alaa hooy saa-a waxaa xumaaday maa ayaa xumaaday yasiruuna ay xambaarayaan alla yacni waxay xambaarayaan alla xumaa saa-adaani marka waxaa ku bannaan in laga dhiga saa-ada marka bimacnaa sida asalka u ahaydoo facala oo marka macnuhuna uu iska yahay ay saa-a hum waxaa iyaga xumeeyey maa yaziruuna waxay xambaarayaan baa xumeeyey sidaa in la dhaho saa-a hum maa yaziruuna macnaha kalena wuxuu yahay in laga dhiga marka yacnii facalada in loo gediyo facula oo markaa yacnii lana cabsiiyo macna tacajub macna tacajub la cabsiiyo oo macnuhu marka uu noqdo alaa saa-a maa maa yaziruun alaa maa aswa-a alla xumaan badanaa alladii kii yaziruunahu ay xambaaranayaan alla xumaa la yaabaa ku jiro marka macna tacajub in la geliyo waxaa kaloo bannaan macnaa bi'sa in laga macneeyo saa-ada bi'sa waa laga macneeyaa wajcalka bi'sa saa-a wajcal facula min di halaathatin ka nicma musjala ayb meeshaas marka bisa haddaad ka macnaysana alaa hooy saa-a waxaa baas lahaaday oo kale waa marka maa ayaa baas yacni saa-a shay ubaa baas lahaaday almaqsuusu bidami maa waayo yaziruuna ay yaxmiluuna yaxmiluuna ay xambaaranayaan wama alxayaatu noloshii ma aha noloshii day addunyaa dhoweyd ilaa lacibun dheeldheel ma ahane wax kale ma aha iyo walahwun wax lagu daaho lacibka ilmaha iyo waxay cayaartooda waaye lahwiguna waa wax dadka waaweyn ay ku daahdaahaan marka adduunyadii waa dheeldheel iyo iyo wax cayaar ilmood ama yacni waqti dh wax waqtiga lagu daahiyo oo waayeel ama qof weyn ou sameeyo un waayo waladdaaru daartii daartiiday alaakhiratu dambayso ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna cabsanayeen oo maxay uga khayr badan tahayna min aluulaa adduunyaday uga khayr badan tahay afalaa tacqiluun miyaydnan wax garanaynin oo ydnan caqli lahayn aakhiradiinna maxaad adduunye ugu gadanaysaan iska dheeldheel ah qofka caaqilkaa marka wax iska ciyaar ciyaar ah shay jiddi ahoo dhab ah kuma gato qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun qad xaqiiqe ahee naclamu waan ognahay inahu sha'niye layaxzunuka inuu ku murug gelinayo adiga nebi moxamed haddaad tahay alladii kii yaquuluuna ay yaquuluunahu ay dhahayaan fa inahum iyagu laa yukadi mushrikiintu laa yukadibuunaka ku beenin maayaan adiga walaakina aldaalimiina daalimiintase kuwa dulmiga fala mushrikiinta yajxaduuna waxay inkirayaan oy diidayaan oo dafirayaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay diidayaan wax kale ma aha maahan adiga inay beenlow inaad tahay inay adiga ku beensanayaan ma aha ee laakiin aayaadka rabbi waayo waxa aysan rabin ama adiga inaad run sheegaysid waa ku ogyihiin aayaddan marka iyada sababu nusuulkeeda marka waxaa la yihi waxaa kulmay alaknas ibnu shurayq iyo abujahl ibnu hishaam iyo markaasa akhnas uu yidhi yaa abalxakam abujahl buu dhahayaa abir akhbirnii can muxamedin asaadiqun huwa am kaadib bal moxamed igaga waran ma run buu sheegaa maswaa beenaale fainahu laysa haahunaa axadun yasmacu kalaamaka hayrii meeshaan cid kale ma joogto hadalkaaga maqlaysa aniga aan ahayn waa un isku annaga markaan ana markaan annaga isku nahayna de runta waa isu sheegi karnaa faqaala abu jahlin waxau yidhi wallaahi ina muxamedan la saadiqun allaan ku dhaartay runuu sheega wamaa kadaba muxamedun qadu weligiis been ma sheegin walaakin idaa dahaba banuu qusay billiwaa'i waasiqaayati walxijaabati wannadwati wannubuwati famaadaa yakuunu lisaa'iri quraysh wuxuu yidhi banuu qusay hadday calankii iyo siqaayadii waraabintii iyo kacbadii furaheedii iyo nubuwadii wax walba hadday qaataan qoraysh inta kale maxaa u haraya nimankan sharaf iyo waxbaan isku haynaaye hadday nubuwadiina ku dareen maxaa inaga noo haraya uu leeyahay nacam aayaddan buu alla soo dejiyey marka subxaan allah subxaanahu watacaala marka waxaa la leeyahay nimanku in adiga inaad beentaada iyo runtaada ma kala garan yacni in been inaad sheegaysid ama run aada sheegaysid ma kala garan weynin waa ogyihiin inaad run sheegayside ee laakiin aayaadka allaynan rabin qofkuna marka uunan aayaadka alla rabin boqolaal marmarsiyo iyo boqolaal magac iyo waxbaa dadka looga hor istaagaa xaqa waa beenaale ayaa la leeyahay nebigay waxay dhahayaan waa been uu sheegayaa waanu ogyihiin inuusan been sheegaynin marka mar walba qofka yacni qofka xaqa wada ka ka soo horjeedo wax kasta oo uu ku tilmaamo macnaheedu maahan inay sax yihiin waxyaaba mararka qaar la og yahay inaynan sax ahayn ayuu adiga kugu tuurayaa waxaadan ahayn si dadka ay kaaga cararaan oo aynan u dhagaysanin waxa marka qofka xaqa wato uu sheegayo taas marka waxaa la rabaa inaysan wax macnaa kuu samaynin adiga rasuulka sal ll slam marka waxaa laleeyahay arrintaasi waxba yaynan ku dhibin adiga naam waxba kaaga tari maayaani naam qad xaqiiqe eh naclamu waan ognahay ayuu alla leeyahay inahu shaniye damiirku waa damiiru shani layaxzunuka xarafkan laba qiraa'a ku jirto layaxzunuka ayaa quraa'da badankood akhriyeen maa caddaa naafic naafic isaga wuxuu akhriyey layuxzinuka layaxzunuka haddii la akriyana xasana ayaa laga bixiyey layuxzinuka calaa qiraa'ati naaficna axzana ayaa laga bixiyey afcala iyo marka facala u waayo labada macnona waa isku mid un ayb qad xaqiiqe ah naclamu waan ognahay inahu shani layaxzunuka inuu ku murug gelinayo adiga alladii kii yaquuluuna ay yaquuluunahu kan yaquuluunahu kan ay dhahayaan waxa ay dhahayaan waa maxay anta shaacirun saaxirun kaahinun arrintaa ay ku leeyihiin inaad ka murugayso waan ognahay ayb mar kalena waxaa la yihi marka shaygan marka iyagu ay dhahayeen nebiguna ka uu ka murgayay waxay ahayd xaq yacni kufriga ay ku jiraan oo nebigu sal l slam wuxuu jeclaa inay hanuunaan ayaga dhan waa ka ilaahay dhahaya lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin waxaadba ku dhowaatay naftaada inaad halaagto maxaad u halaagaysaana inaynan iyagu rumaynaynin markaa nebigu rumayntow la jeclaa daacadow ahaa wanaagow la rabay xumaanta ay ku jiraan baa marka aada u murjinaysay sidaana marka waa waa waa la dhihi karaayo aayaadkaas baa fasiray ee falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa fii suurati اlkahfi markaas nebigu ou murgo hadda halkan waxaa la leeyahay inaad arrintaa ka murgaysid waa ognahay marka maxaa xalkeeda ah aayado kalea lagu sheegay oo alla wuxuu yidhi wastaciinuu bisabri wasalaa haddii dhibaatadaa marka ay yacnii timaado ood murugtaa aada gasho salaad iyo sabar kaalmayso walidaalika rasuulku wuxuu aha sala ll ly slam kaana idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii arrin uu murug geliyo salaaduu nebigu dukan jiray oo u degdegi jiray salaada ayuu farajka ka raadi jiray nacam salaaduna waa de cibaado rabbi waaye bani aadamku wax uu ku muujin karo inuu ilaahiisa isu dulleynayo salaadaa ugu ugu bacda tawxiid salaadaa ugu ayaa ayaa ah kow nacam waayo wejigiisiibuu dhulka dhigayaa baahidiisuu muujinayaa marka nebigu sida sidaasaa la faray suurat alxijri aakhirkeedana walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ayaa layii murug iyo inuu qabo markii la sheegay xal maxaa looga dhigay rabbigaa u tasbiixso salaada duko rabbigaa caabud ilaa a ka dhimato taasaad marka murugtaas iyo waxaan kugu imaanaya aada uga baxaysaa marka saasaa marka allah subxaanahu watacaala rasuulkiisa ou faray murugtaa marka waxaasaa ka khafiifinaya waxyaabahaas fa inahum iyagu laa yukadibuunaka ku beenin maayaan adiga oo adiga inaad beenaalo tahay maaha inay saas qabaane walaakina adaalimiina daalimiintu sayajxaduuna biaayaati illaahi alla aayaadkiisay diidayaan xarafkan naafic wuxuu akhriyey fa inahum laa yukdibuunaka mar kale yukadibuunaka kadaba baa laga bixiyay waa tafciil asalki laa yukdibuunaka marka la yihaahdana marka ikdaab waayo marka akdaba ayuu ka bixina macnaha marka haddii la yihaaha qiraa'ada la akhriyay fa inahum laa yukdibuunaka maxaa laga wadaa waxay tahay fa inahum iyagu laa yukdibuunaka kaama ictiqaadiyaan oo kaama yeelayaan mid beenaalo ah yacni ku beenaalo ah kaa yeeli maayaan oo kaama dhigayaan mid beenaalo ah sidaa markaa yacnii kaa ictiqaadin maayaan lianna fii nafsi اlamri xaqiiqada maba tihidba adiga sidaas oo sidaas oo kale marka macnaheedu uu noqona ayb walaakina aldaalimiina daalimiintu sayajxaduuna waxay diidayaan biaayaati illaahi alla aayaadkiisa ayay inkirayaan oo ay markaa yacni ay diidayaan oo marka macnuhu laa yajiduunaka fii nafsi اlamri kaadiban waay makaa helayaan xaqiiqda adoo beenaala a maba ku arkayaan mana kaa helayaan sidaas ayb oo markaad leedahay abkaltuhu abkaltu fulaanan waa ku bukli xugmiyey waayo bukli baan ka helay laa yukdibuunaka marka been kaa heli maayaan waayo marka macnaha qiraa'ada naafic marka la tawjiihinayo walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wauuduu xataa ataahum nasruna walaqad walawallaahi qad xaqiiqo ahe kudibat waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa ayaa la beeniyey fasabaruu way sabreen calaa maa kudibuu cala atakdiibi beenintii ayay ku sabreen beenintii la beeniyey bay ku sabreen wa-uuduu waa la dhibay xataa intii ataahum uu u yimid nasrunaa gargaarkeenna ilaa uu u yimid walaa mubadila ku bedelaa likalimaati illaahi kalimaadka alla subxaanahu watacaala uma ahaanin walaqad walawallaahi qad xaqiiqo ah jaa-aka waxaa kuu yimid adiga min naba'i lmursaliina rusushii la diray akhbaartoodii wax kamidaa kuu yimid ayb walaqad walaw marka aayaddanna waxaa ku jirta tasliya iyo sabarsiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam la sabarsiinayo muhimaddan aada hayso hadday dad badan kugu colaadiyeen oo ay kugu dhibeen oo ay kugu caayeen taasoo dhan marka waxaa la leeyahay adu arrin aada bilaabaysa ma ahane waa lagaaga horreeyey marka rusushaa adiga kaa horreysay ku dayo walaqad markaad leanna dhibaatada marka aadan kaligaa ku ahayn oo dad wan wanaagsan weliba aada uga day aada yacni marka wixii ku siiradooda aada adigana uga dayanayso od raacayso musiibadii waa kuu fududaanaya markaas khafiif ay noqone walaqad walawallaahi qad xaqiiqo ahe kudibat waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa la beeniyey abulbaqaa alcukburi wuxuu leeyahay min qablika kudibat in lagu tacallujiyaa fiican oo aan laga dhigin marka sifo rusul aan looga dhigin ayb waayo wuxuu leeyahay daraf juha inuu markaa yacni sifo ka noqdo waa laga fiican yahay ayb min qablika waa waqti rusulunna marka waxaa weeyaan de waa ju waa juha marka in looga dhigo wasfi ama sifo waa laga fiican yahay buu dhahaya marka min qablika markaad laqbeynayso kudibad uun in laysaga xiro walaqad walawallaahi qad xaqiiqaha kudibad waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa ayaa la beeniyey fasabaruu way sabreenoo waa adkaysteen calaa maa kudibuu calaa takdiibihim beenintooda la beeniyey la beeninta la beeniyey bay ku sabreen korkeeda maada masderiye waa ay cala takdiibi wa-uuduu waa la yacnii wa-uuduu marka waxaa ku bannaan in markaa yacnii lagu cadfo kudibuuda markaa macnuhu see noqona fasabaruu way sabreen calaa maa kudibuu cala atakdiibi bay ku sabreen wa-uuduu wacala aliidaa'i bay ku sabreen dhibkiina waa ku sabreen waxaa kaloo bannaan in lagu cadfo kudibad in lagu cadfo kudibad in lagu soo cadfo ayb oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa wa-uuduu waa la dhibay rusushii walaqad kudibad waa la beeniyey wa-uuduu waa la dhibay laqad uuduu waa la dhibay saasna waa la dhihi karaa xataa intii ataahum uu u yimid nasrunaa gargaarkeenna ilaa uu uga yimid walaa mubadila wax dooriyo oo bedelo likalimaati illaahi ilaahay kalimaadkiisa ma ahaanin dooriyo kalimaadka alla ma ahaanin meeshaas marka walaa mubadila likalimaati illaahi iyo aayadda qeybteeda hore calaaqada ka dhexaysa maxay tahay waxay tahay waxa aan la bedelaynin waa maxay waxaan la bedelaynin oo kalimaadka alla waxay tahay ilaahay inuu rusushiisa u gargaarayo ciribta dambe inay ayaga leeyihiin walaqad sabaqat kalimatunaa licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun wa ina jundana lahum lgaalibuun suuratu saafaada lagu sheegay iyo meelo kaleba ayb inaa lanansuru rusulanaa wاladiina aamanuu fi اlxayaati اdunyaa waywma yaquumu اlashhaad fii suurati haafir waxa aan la bedelaynin oon la doorinaynin marka waxay tahay alla inuu ciribta san rususha i muuminiinta inuu siinayo taasaanba la bedeli karin adigu un dadaal wuxuu lagu diray hay ciribta dambe adaa yeelanaya dadka marka atbaacu rusulna aayadda waxay u tahay tasliye iyo sabarsiin waxa ay la kulmaayaan oo dhibaato ah oo dhan oo ay kala kulmaayaan xagga dacwada iyo iyo markaa yacnii iyo diinka dartii ay ula kulmayaan inay mar walba iyagu ay ku dadaalaan sida xaqa ah inay ku socdaan dabadeedna marka dambena inay ogaadaan nasriga inay helayaan ayb walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa eh jaa-aka waxaa adiga kuu yimid min naba'i lmursaliina kuwii la diray akhbaartoodii wax kamidaa kuu timid mintu waa tabciidiya waay jaa-da faacilkeeda aaway marka faacilku waa maxduuf dalla calayhi lmaqaamu maqaamkaasaa ku tusaaya mintan tabciidiyada iyo waxa ka dambeeyo macnuhuna wuxuu yahay walaqad jaa-aka bacdu naba'i lmursaliin bacdu bacdudaasaa marka faacil ah walaqad jaa-aka waxaa kuu yimid adiga min naba'i lmursaliina bacdu naba'i lmursaliina rusushii akhbaartoodii wax kamidaa kuu timid marka rusushii akhbaartoodii qeybaa u timid qeybna uma imaanin oo suuratu nisa aan kusoo marnay warusula qad qasasnaahum calayka min qablu warusula lam naqsushum calayk ayb wain kaana kabura calayka icraaduhum fain istaطacta an tabtagiya nafqa fi اlardi aw sullama fi الsamaa fata'tiyahum biaaya wain kaana haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calayka adiga korkaaga uu ku weynaaday icraaduhum jeesashadooda ay xaqa ka jeesanayaan fa in istatacta haddaad karto ood awoodid adiga an tabtagiya inaad doonto oo aada jerisid oo raadisid nafaqan god aada raadisid godka oo fil ardi dhulka dhexdiisa ah ow amase sullaman jaranjaro inaad dalabtidood raadaad awoodid inaad jaranjaro raadisid fi samaa'i ila samaa'i jaranjaradaasoo aad markaa tascadu aada ugu koraysid fi samaa'i ila samaa'i samada xaggeeda aad ugu koraysid fata'tiyahum aada ula timaado markaas biaayatin aayad aada ula timaado haddaad sidaa awoodaysid fafcal samey oo yeel haddaad taa aada awoodid bal samey nacam sidaas yeel inta marka shardiyada jawaabteeda waa muqadaro fafcal saa haddaad awoodid bal samey waay fain istidacta walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa jamcahum cala alhudaa ururintooda hanuunka korkiisa inuu kusoo ururiyo hadduu alla dooni lahaa la jamacahum uu kusoo ururin lahaa cala alhudaa hanuunka korkiisa ayuu ku ururin lahaa dadkoo dhan mid markaa yacnii xumaado ma jireen falaa takuunanna ha ahaanin haddaba min aljaahiliina kuwa aan wax ogeyn ha ka mid noqonin oo ha ahaanin sidaan ayb halkaana marka allah subxaanahu wa tacaala dee nebigu maadaama la tilmaamay inuu dacwada kala kulmaayey iyo gaaladan jeesashadooda iyo xaqii oo aynan raacaynin dhib weyn bay ku haysay arrintaas markaasaa alla wuxuu leeyahy arrinkan haddii ilaahay dooni lahaa dadkao dhan inuu mu'miniin ka dhigo waa yeeli karaye sidaana alla ma doonine waxaad yeelaysaa marka dadku mu'min iyo gaal unbay ahaanayaane adiga markaa yacni arrintaa iyadaa dhib iyo yaynan kugu weynaanin kugu cuslaanin wixii lagu faray un la imaaw fa inamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab wain kaana haddii uu ahaaday kabura inuu weynaaday calayka adiga korkaaga hadduu ku weynaaday icraaduhum jeesashadooda xaqa ay ka jeesanayaan fain istatacta haddaad kartid ood awoodid an tabtagiya inaad doontid oo aada samaysato nafaqan god godka oo fil ardi dhulka dhexdiisa nafaq marka waxaa la yidhaha waxaan tanalka la yidhaha waa tanalka tanalka nafaqu marka waa dhulka hoostiisa inta la qodo god la qodo meel laga galo loo sameeyo meel laga baxana loo sameeyo godadkan marka hadda waxyaabaan meelahan marka hadda dhulka hoostiisa jidadka maraaya iyo ama wadooyinka tareenadu dhulka hoostiisa maro iyo kuwa dadku ay ku lugeeyaanoo dhulka hoostiisa oo lagu lugeeyo iyo nafaq kaasaa la yidhaha nacam nafaq ayb halkan buu afku leeyahay halkaasna afkalu ku leeyahay nacam marka haddaad dhulka intaad dhex gasho ood god ka samaysan karto saad aayad iyo mucjizo aada ula timaado haddaad baltaa awoodid yaal ama aada samada intaad jaranjaro saarato ood samada ku fuushood aayad uga keensato haddaad sidaas aada awoodeysid bal samey mana awoodeysid adiga taa marka haddii aadan sidaaba yeeli karin dadkan iska dhaafo adiga wuxuu lagu amray un la imaawo xaqa un gaarsii bis ayb waxaan kalena marka rabbi subxaanahu watacaala ayay u yaalaan ayb marka aayadduna de waxay ku timid nebiga iimaankoodu aada ugu dadaali jiray marka mucjizay weydiinayaan marka oo markaa waxay jeclaysteen inuu tuso aayad ama mucjizo markaasuu nebigu marka wuxuu isleeyahay dhulka hoostiisa bal cirka xaggiisa aayad un u keen dadkaani balsey wax u rumeeyaan allana wuxuu ogyahay haddii aayad kasta loo keeno qolada iyagu marka ilaahay uu khaatumo xun u qoray haddii aayad walba loo keeno waxba inaynan u taraynin walow jaa-athum kullu aayatin haddaad aayad walba ula timaado ma rumaynayaanu alla yihi subxaana wa tacaala in aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa-athum kullu aayatin xataa yarow alcadaab alaliim fain istaacta haddaad awood haddaad awoodeyso an tabtagiya inaad doonto ama aada samaysato nafaqan god fil ardi godka oo fil ardi dhulka dhexdiisa ah ama fil ardi aad ka samaysato ood ka doonto ow amase sullaman jaranjaro tascadu bihaa aada ugu koraysid fi samaa'i ila samaa-i samada xaggeeda fata'tiyahum aada yacni ood ood la timaado fata'tiyahum marka waxay ku cadfan tahay an tabtagiya haddaad sidaa yacni aada doonto fata'tiyahum aa ula timaado biaayatin aayad aada ula timaado fafcal bal sidaa yeel haddaad saa kartid walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa lawalow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa lajamacahum wuxuu ku ururin lahaa alleh cala alhudaa hanuunka korkiisau ku ururin lahaa qaacido marka muqarar ah baa jirto marka fii cilmi alcarabiya oo waxay tahay ficlu lmashiiaha shaaada hadda waa ficlu lmashii'a haddii lala xiriiriyo shardi low iyo wixii lamida ficlu lmashii'a haddii shardi lala xiriiriyo mafcuulkiisa daa'iman waa la gooyaa hadda walow shaaa allaahu shaaadaan mafcuulkeeda aawe waa mar kasta waa la gooyna waa muqadar wuxuu noqonayaa marka walow shaaa allaahu jamcahum cala alhudaa la jamacahum ta dambaa marka yacni waxay tuse yaa tusayso ayb oo meeshaa marka mafcuulka daa'iman waa la gooyaa leanna maxaa yeelay jazaa jazaa-u shardiga ayaa ku filan aaw hadda marka jawaabtii lowdan la jamacahum cala alhudaa tanaa ku filan marka dalaalo maadaama ay middan qariino ay tahay ayaa mafcuulkii marka loo jaraa qur-aanka dhexdiisa iyo kalaamka carabta lama helin mafcuulkaas oo xusan ilaa in isagoo masder munsabik ah masder la dhalaaliyey isagoo ah keliya unbaa la helay masder munsabiga marka waa maxaan iyo wixii ka dambeeyay ee meelahaas nacan oo maalan low aradnaa an natakhida lahwan low aradnaa an natakhida ficilkii mashiicada maxaa laga dambeysiiyey mafcuulkiisi hadda waa sheegan yahay laakiin an iyo ficil ka dambeeya masder laga dhalaalinayo suu qaabkaas bis unbuu ku imaadaa qur-aanka iyo kalaamka carabta intaba nacam sheekh maxamed alamiin shanqiidi sidaasuu faa-iideeyey kitaabkiisa alcadbu namiirka ayb oo tafsiirka nacam duruustiisa tafsiirka ahaa ayb marka hadda halkaan ma hayno hadda masder la dhalaalinayo maadaama aanan haynin mafcuulkii marka waa go-an yahay waa muqadar walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa jamcahum cala alhudaa hanuun inuu ku ururiyo hadduu alla dooni lahaa la jamacahum waa ku ururin lahaa alla cala alhudaa hanuunkuu ku ururin lahaa dhammaantood mu'miniin bay noqon lahaayeen laakiin sidaa ilaahay ma doonin mashiicada alle sidaa ma aha ma doonin oo alla wuxuu dadka u abuuray huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min xikmad baana sidaas ku jirta falaa takuunanna ha ahaanin min aljaahiliina ha ahaanin min aljaahiliina bi hada alxarfi xarafkan kuwa ka jaahilkoon ogeyn ha noqonin xarafkanna muxuu yahay waa qowluhu walow shaa allahu lajamacahum cala alhudaa ayb wa ana marka waxaa aayaddu ay sheegaysaa waana man yakfuru lisaabiqi cilmi waana man yakfuru qofka gaaloobo lisaabiqi cilmillaahi fiihi buu ku gaaloobay ogaal ilaahay ogyahay oo hore oo u qoray ayb de ummaddan marka lala hadlayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam de isaga wax waa ogaay nebigu de macaari waxyaabahaas iyo rabbigiibaa xaggiisana waa ka ogaanayay wouna ogaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun walmowtaa yabcahuhum allahu huma ilayhi yurjacuun inamaa wax kale ma ahana yastajiibu waxaa waxaa ajiibo ay yujiibu waxaa ajiibo aladiina kuwii ayaa ajiibo yasmacuuna maqlaya kuwa wax maqlo samaaca tafahumin fahmi yacni samaaca qabuulin aqbalitaan iyo fahmitaan samaaca qabuulin aqbalitaan maqalkiisa kuwa aqba yacni wax u maqlo unbaa yacni ayaa maqlo ayb walmowtaa kuwa dhintay yabcahuhum ullahu alla ayaa soo bixinayo uma markaa dabadeed yurjacuuna waa la celinaa ilayhi ilallahi alla intii ka aha loo celina ayb maadaama marka ay doodu ka taagan tahay nebiga sal l slamna la sabar siinaayo oo arrinkuna uu taagan yahay rasuulka uu aada u jeclaan lahaa dadku inay rumeeyaan oo u walwalayo u murgaayo ayaa waxaa la leeyahay cidda waxa uu wax ajiibo oo xaqa ajiibo kuwa aqbalitaan iyo faham wax ku maqlo laakiin dad sidii wax dhintay oo kale ah meyd oo kale noqday oo qalbigoodu dhintay kuwaas hadda waxba ma ajiibayaanoo adiga iska waxbaha u arkin waha isku dhibin inamaa wax kale ma ahna yastajiibu waxaa ajiibayo ey yujiibu aladiina kuwii ayaa ajiibo yasmacuuna maqlayaan samaaca qabuulin wa tafahumin yacni kuwa sidaa u aqbala hadda maqalka lagama wado kuwa oo dhegaha qaba ma aha gaaladuba dhego waa qabaan oo waxway maqlayaan haddana laakiin iyagu waxaa weeyaan maadaama maqalkooda aynan ku intifaacaynin ayaa waxaa la leeyahay iyagu marka iska kaanahum inaynan maqal iyo waxba lahayn baa laga dhigay inamaa wax kale maahna yastajiibu waxaa ajiibo oo wax maqlo aladiina kuwa yasmacuuna wax maqlayaan samaaca qabuulin walmowtaa kuwa dhintay kufaartaa laga wadaa qur-aankuna meelo badan buu ilaahay gaalada wuxuu ku mihaaliyey wax dhintay aw man kaana meytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha ayb walmowtaa kuwa dhintayna yabcahuhum ullahu allaa soo bixinayo yani walmowtaa kuwa dhintay yabcahuhum ullahu alla waa soo bixinayaa guud ahaan cid allaale ciddii dhimatana alla wuu soo bixinaaba uma markaa dabadeed yurjacuuna waa la celinayaa ilayhi ilallahi alla intii ka abaa loo celina marka walmowtaa gaaladana ilaahay waa soo bixinaaba marka gaalo keliya miyuu rabbi soo bixinaa mu'miniintaba waa soo bixinaya dee mu'miniinta soo bixinta kama shakisana waxaa walba dooda hayo oo ka taagan waa gaaladaa diidan kuwaas dhintay marka waa lasoo bixinaa oo markaa yacni kufrigiibaa dhimasho ah wa qaaluu lowlaa nuzila calayhi aayat min rabbi wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hal laa nuzila maa la dejiyo calayhi isaga korkiisa aayatun maa la dejiyo aayad aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay maa la soo dejiyo mucjizo yacni xagga rabbigii ka timaada maa la keenoo lasoo dejiyo qul waxaa tiraa in allaaha alleh qaadirun ku karo oo awoodo waaye calaa an yunazila inuu soo daadejiyo aayatan mucjizo walaakina akharahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaanoo waxba ma oga aayaddii marka nebiguna isku dayaayo bal inuu aayad u keeno un haddayba wax rumaynayaan baa rabbi uu ka warramayaayo wuxuu leeyahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen yacni mushrikiintii lowlaa nuzila hallaa nuzila maa la dejiyo lowlaa luqada carabiga laba macnay ku timaadaa hal macno oo ka mid ahna waxaa ka dhalanaya macno kale marka saddex macno yay noqone xarfu imtinaacin liwujuudin inay manci shay joogitaankiisa jiritaankiisa ayaa yacni wax lagu mancina imtinaacun liwujuud shay baa marka mancismaayo wuxuuna u mancismaa liwujuudi gayrihi baa joogo sida maala qowluhu tacaala walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu lamasakum fima afadtum fiihi cadaabun cadiim fadliga alle iyo naxariista alle haddaysan ahayn cadaabaa idin taaba lahay cadaab idinma taabanin waaye muxuunan idiin taabanin cadaab fadliga allaa joogo lowlaa macnahaas waa ku timaadaa hadda midaas ma ahan aayaddan waxaa kale macnaha labaadoo lowlaa ay ku timaado waxay tahay taxdiid min adawaati taxdiid bay ka mid tahay boorin markaad rabto shay in uu dhaco ama aada boorisid lowlaa baad isticmaalaysaa ayb taxdiidiya la ihaha marka midaas ficilka iyada marka lagu dalbaayana labau noqon karaa mid uun haddii ficilka iyada ka dambeeyo oo boorinta shayga laysku boorinayo ah hadduu yahay mumkinu lwuquuc wax inuu dhaco mumkin ay tahay hadduu yahay oo xaaladdaa marka sidaa ay tahay markaa waxay tahay sida hadda middan oo kale iyada marka waxay iska waxay ahaanaysaa marka lowlaa nuzila calayhi hal laa nuzila caleyhi aayatun ma aayad naloo keeno aayad in la keeno marka xagga alle laga keeno waa mumkin sidaas unbay marka yacni ay joogaysaa haddii laakiin lowlaada ficilka ka dambeeyo hayru mumkini tadaarug ou yahay in la helaba aynan suurtagelaynin markaasoo kale marka sidaana waa ku imaan kartaayo oo waxaa ka mid a falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu ayb labadaas xaalo taxdiidku labadaas ayuu ku imaan karaa hadda middaan marka mumkinu lu atadaarug waayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa hallaa maa nuzila la dejiyo calayhi nabiga kor yacni moxamed korkiisa aayatun maa la dejiyo mucjizo aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay maa lagu soo dejiye bal taasay marka boorinayaan oy rabaan qul waxaa tiraa in allaha alla qaadirun ku awoodo waayo calaa an yunazila inuu soo daadejiyo aayatan aayad mucjizo walaakina akarahum badankoodse laa yaclamuuna waxba ma ogo oo ma garanayaan maxay ku tusayan marka walaakina akarahum laa yaclamuun inay mucjizo dalbaan ayaaba jaahilnimadooda tusayso waayo hadday mucjizo dalbaan oo ay rumeey waayaan maxaa ka dhalanayana in la cadaabo hadday arrintaa marka cilmi ulahaa lahaayeen maba raadiyeenba mucjizo wamaa manacanaa an nursila biاlaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun waaataynaa hamuuda naaqata mubsirata fadalamuu biha wamaa nursilu biاlaayaati ilaa takhwiifan marka da wax haddii aad markay timaado waxaad noqon doonto aadan ogeyn inaad u wacato ood halis marka isgelisid cadamulcilmi bay tusee marka saasuu alla u yidhi walaakina akarahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga waxba ma garanayaan wmaa min daabati fi اlardi walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ilaa umamu amhaalukum wamaa min daabatin daabad dhulka korkiisa ku kutubto ma ahaanin fi lardi dhulka korkiisa ma ahaanin walaa طaa'irin ku duulo oo buubo kaas oo yatiiru yacnii duulayo bijanaaxayhi labadiisa garbood ku duulaa ma jiro ilaa haddii uu jiro umamun waayo ilaa umamun waa ummado waa ummado ummadaha oo amhaalukum idinkoo kale ah maa faradnaa ma aanan ka tegin filkitaabi kitaabka dhexdiisa min shay-in ay shay-an waxba ugama aanan tegin oo kitaabka dhexdiisa shayna kagama aanan tegin oo kuma gabood falin uma markaa dabadeed yuxsharuuna waa la kulminayaa iyaga ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayaa loo kulminayaa oo loo ururinayaa wax kastoo dhulka korkiisa ku kutubo iyo shimbir walboo duulo labadaba aayaddan iyadana marka alla wuxuu leeyahay wamaa min daabbatin daabad weli bacdigii baa marka lagu jiraayo haddii xayawaankiiba qiyaamihii la keenaayo de ilaahay marka wax dhulkan korkiisa ku socdo oo aan la keenaynin qiyaamaha lagu soo ururinaynin ma jiro idinkana waxaasaad ka mid tihiin dhulka waxa joogana waa kala duduwan yihiin wax yar wax weyn mid dhexdhexaada wax idinka idinka yar iyo wax idinka weynba dhulka waa joogaan korkiisa ayb wamaa min daabatin daabad ma aha mintu marka waa xagga icraab ahaantu marka waa tii ta'kiidka keenaysay cumuumkana faa'iideynaysa nasku ku ahaanaysa dabcan nakiradu marka ay fii siyaaqi nafyi ay joogto tacumu marka mintaani marka maadaama ay nakirada aada ugu sii caddahay ee cumuumkii bay marka nas ahaanay u sheegaysaa nas ahaan wamaa min daabbatin daabad ma jirto ma aha wax dhul wax dhulka korkiisa ku kutubo fi l ardi dhulka yacni korkiisa ma ahaanin walaa daa'irin shimbir ma ahaanin shimbirka oo yatiiru duulayo bijanaaxayhi labadiisa garbood ku duula ma ahaanin ilaa umamun waaye umamun marka waa khabarkiina wamaa min daabatin daabad ma ahaanin fil ardi dhulka korkiisa ku kutubto walaa daa'irin ku duulo kaasoo yatiiru duulayo bijanaaxayhi labadiisa garbood ku duulo ilaa umamun waaye waa ummado umam marka maxaa laga wadaa umam fara badan waay nacam oo wax walbaa marka oo dhulkan korkiisa ku soconayo mid kastaa marka ummad ayuu matelayaa waa asnaaf kala duduwan waay nacam ayb oo asmaa iyo magacyo iyo leh jinsi kastoo marka xayawaanka ka mida waa ummad shimbiruhu waa ummad yacnii geelu xooluhu ummaday noqonayaan dugaaggu waa ummad wahaakada nacam umma marka sidaas waay nacam xadiidkiina waa tou ahaa lowlaa ana alkilaaba ummatun eeyuhu marka haddaynan ummad ahaan lahayn umma maxaa laga wadaa waa sinfi gaar ah oo jira waa nooc waxyaabaha ilaahay abuurtay ka mida ayb umamkaas oo amhaalukum idinka oo kale ah meeshaa marka tafsiirkeeda war badan baa ku jira oo waa maxay marka waxa ka dhexeeya isu ekaanshaha ka dhexeeya bani aadamka iyo dadka maxay tahay ilaa waxaa la yidhi wax dhulka ku socdo shimbir duula ma jiro ilaa umamun waayo umamtaas oo amhaalukum idinkoo kale ah waa laga sifeynaa amhaalukum umamuntaa laga sifeynaa saasay u badan yihiin marka umamun amhaalukum miliyadaas marka maxay ku imaanaya marka ibnu catiya wuxuu yidhi mumaathalatun linnaasi fi اlkhalqi wاlrisqi wاlxayaati wاlmowti wاlxashri maxay idinkaga mid yihiin waxaad isaga mid ka tihiin abuurista iyaga waa la abuuray idinkana makhluuqaad tihiin waa iskaga mid risqiga idinka allah idin arsuqo iyagana allah arsuqo iskaga midaad tihiin walxayaati nolosha iyaga allah nooleeyey idinkana allah idin nooleeyey walxash walmowti waa dhimashada waa isaga midaad ka tihiin mid walbaa inuu waqti go-an uu leeyahay bani aadamku ilaa waqti buu noolaadaa uu gaarayaa xayawaanku sidoo kale waaye kan cumriyo waqti buu gaarayaa cumrulghaalib ayuu leeyahay xayawaanku mid aan cumrigaas gaarin oo iska sii dhinta waa jiraa bani aadamkuna sidaas oo kale waa xashriga aakhirana waa idink waa iskaga midaad ka tihiin ibnu catiya isaga marka halkaas saas u fasiray waqiila waxaa la yidhi almumaahalatu fi annaha tujaazaa biacmaaliha wa yuqtasu libacdiha min bacdin waxaad iskaga mid ka tihiin waa qisaasta oo xayawaanka marka alla uu aakhiro soo ururiyo la keena maxsharka neefkii neef hertiyey waa looga aaraa waa looga qisaas waa looga qisaasayaa oo xadiidkii wuxuu ahaa yuqaadu lishaati aljalxaa'i min alqarnaa neefka garooman oo aan geeska aan qabin oon geeska lahayn waa loo qisaasayaa middii geeska lahayd ee adduunyada ku hertisay marka waydal xushiradna macnaheedu sidaas waay haddii xayawaankii marka laysu qisaasayo laysu abaal marinayo dhexdooda idinka taasaad iskaga mid ka tihiin idinkana waa laysku kiin qisaasa macno labaadna waa kaas sufyaan bnu cuyayna waxaa laga wariyey shaykhu limaam shaafici waaye waana imaam min aimati اlxadiid isaga macno kalou ku macneeyo wuxuu yidhi milu yani macno markaa wuxuu tilmaamay uu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala alleh jacala fil aadamiyiina aadamiga dhexdooda wuxuu yeelay shabahan ekaansho min anwaaci lbahaa-imi xoolaha anwaacdooda wax ka mid ah anwaacdooda ka mid ah xagga waa dabeecadda fa jacala fii bacdihim qaarkood wuxuu dhexdooda yeelay jaraa'ata alasad libaaxa dhiiranaantiisa oo kale bani aadamkii mid dhiiranaa ku jira sidii libaaxa u dhiiran oo libaaxa muxuu ka shabahaa geesinimada nacam waa jirtaa wa fii bacdihimna waxa uu yidhi qaarkoodna wuxuu yeelay fakran fakra daawuus shimbirka daa- daa-uuska soomaalida daa-uuska ay dhahaano daawuuska sida uu u xaragoodo mid u xaragoonayaa jira bani aadamka oo xaragadiibuu marka uga egyahay shimbirkaas nacam marka khaw xayawaanaadka dabaa-icdooda ama khaasiyaadka ay leeyihiin meelaha bani aadamka xayawaanka waa isaga ekaa karaan xagga dabeecadda wa fii bacdihim qaarkoodna wuxuu yihi sharaha alkhinziir doofaarku sidau uhunguri weyn yahay oo wax walba inuu u carabsado oo u jecel yahay dad saasana waa jiraan oo yacni markaa iyagu dhuuni ah nacam oo wax allaale waxay aan ka sabri karinba naftooda aan ka celi karin wax xaagaa ka shabahaya nacam waxaa aad marka masaladan si fiican oo aad u badan uga hadlay tafsiirkan sufyaan bnu cuyayna tafsiir lamida abu bakr aartuushi alimaam abu bakr atartuushiy kitaabkiisa la yidhaahdo siraaju lmuluuga waa mabuuc siraaju lmuluuk ayuu uga hadlay mumaahalada marka wuxuu leeyahy waa fi lkhuluq laa fi lkhalqi bani aadamka iyo xayawaanka abuurista iskagama eka dabeecadday isaga egyihiin isaga marka wuxuu sheegay amhilooyin badan buu keenay wuxuu leeyahy haddaad aragta nin marka dhagar badan wuxuu xagga dabeecada ka shabahayaa di'biga yeyga oo yeyga marka dhaga yacni waxaan ujeedaa dawcada taclabka qof marka isgedgedis badan oo hadba si u shaqaysanayo iyo wuxuu shabahayaa buu leeyahay da dawcada qof xiqdi badan oo cuqdo badanna wuxuu shabahayaa buu yidhi ratiga oo carabtu waxay dhahaan axqadu min baciir ama axqadu min jamal ayay dhahaan haddaad aragta buu leeyahay marka qof laba qofba aynan heshiis ahaa karin oo isku diraayo haddaad aragtana noocyo kaleu ku shabahay isaguna aduu marka meeshaas baxdi dheer buu ka qoray yacni xayawaanka marka miliyadaani marka xagga khuluqa iyo dabeecadda waayuu leeyahay marka saddexdaa tafsiir baa marka aayaddan meeshan ku jirta labada horaa marka loo badan yahay weliba kan hore maa faradnaa ma aanan ka tegin filkitaabi kitaabka dhexdiisa ugama aanan tegin ma aanan gabood falin waa kitaabka dhexdiisa min shay-in waxba ugama aanan tegin ay shay-an ma aanan ku gabood falin kitaabka marka laba macnaa ku jiro lowxulmaxfuudka in laga wado wax aan lowxulmaxfuudka uga tagnay ma leho wax walbao ahaanaya waa ku qornay alkitaab bimacnaa waxaa weeyaan allowxulmaxfuud waxaa kaloo laga wadaa filkitaabi qur-aankana waa lagu fasira kitaabka haddii marka qur-aanka lagu fasiro fil kitaabi la yidhaha sunnadana waa ku jirtaa nusuus badan baana kusoo aroortay kitaab inta la idlaaqo sunnada nebigana ay ku jirto ayb oo hadda kutubaha xadiidka sharaxooda iyana waa laga helaan marka macnuhu wuxuu yahay qur-aankan iyo sunnadaani waxba uga ma aanan ku gabood falin wax dadka ay baahi u qabaanoon uga tagnay ma jiro bani aadan marka jahligiisa aan ognahay oo aan la caasirnay oon yacni nala nooloon ognahay yacnii inaynan aqoon badnayn oo aynan faham badnayn oo yacnii waxba aysan aan garanaynin ayaad arkaysaa oo haddana dhahaya marka kitaabka waxaas maa ku yaal kan maa kitaabka ku yaal waxaan miyaa ku yaal uu kuleeyahay kitaabka nacam yani wuxuu ka dhigayaa marka annaga masaalixdeeni in kitaabka aan laga helaynin isaga marka kitaabkiina ma yaqaano oo aqoon uma laha waxa ku xeeran iyo waxa uu rabo inuu ka hadlana aqoon hoos u raaridan oo hoos u daadegsan ma haayo marka kitaabka wax waa ku yaallaan iyo kuma yaallaan horta ninkii yaqaanaa dhihi kara soo maana qabla kulli shay wax adiga aadan suurayso karin ood jaahil ka tahay inaad ka hadasho waa qalad soo maana waa rajman bilgeyb dadkan marka hadda dhahayo waxaas kuma yaalaan qur-aankii saas ma dhigaayo waxaan aan ka hadlayno qur-aankuma dowladnimaa ku taal qur-aanku kuleeyahay nacam adiga qur-aankii ma taqaanaa tafsiirkiisa haddaad tiraa may caamaanahay ma aqaanuu kuleeyahay nacam war had haddaadan caamo ahayn soo maad xishootida oo waxaan ma aqaan un maa iska dhahdid nacam soo qalad iyo gardarro maaha nacam marka allah wuxuu leeyahy maa faradnaa fi lkitaabi min shay qur-aanka marka waxa lagu xusaayo dhexdiisa laba siba marka waa loo kitaabka waa loogu sheegay waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin laba siba waa loogu sheego imaa binasi nas ahaan shayga in la caddeeyaba isaga naca binas loo sheego ama in loo sheego biariiqa yani biliimaai aw ilishaarati ariiq marka yacni istimbaad lagula soo bixi karo marka istimbaad lagula soo baxo xukunka qur-aanka iyo sunnada lagala soo baxana xukunkaas xukun sharci a waa yahay nacam leanna qur-aankiyaa lagala soo baxay ayb waana soo mararna waa kasoo hadalnayba nacam marka im xawaadidta waxyaabaha dadka qaar ay u malaynayaan adduunyada hadda waxyaabaha kusoo cusboonaaday waqtiyadan oo kale marka laga hadlaayo waxay kuleeyihiin qur-aankii kun iyo afar boqoloo sano ka hor uu soo degay iyo dhowr ka hor uu soo degay waxaan maa jiray waagaas baabuur maa jiray diyaarad maa jirtay doon maa jirtay waxyaabahaas ay daldalayaan waxaa la leeyahay hadda qur-aanku waxyaabana wuxuu u tusaa binasi waxyaabana wuxuu u tusayaa yacni biariiqati listinbaada looga qaadan karaa culimaa mar walba joogto ilaahay uu ku kalifay dhacdooyinka dhacaayo inay qur-aanka iyo sunnada kala soo baxaan axkaamteeda marka qof aan kuwaasna ahayn edab oo wax ku maqlo wax ku dhagaystana aan qabin oo iska unduqsi dulduulayoo kale iska ah waxna aan garanaynin kuwo waxaan aragnay xataa waxay ka hadlaayaan aan aqoonin xataa maa qur-aanka iskaba xagga qur-aanka yacni yaananbaba ka hadline waxa ay leeyihiin qur-aanka kuma jiro haddii la ihaha bal sharax adiga ma yaqaana nacam barnaamij loo soo dhiibay unbuu iska wataa nacam ciddii usoo dhiibtaa furaha ku xirtay qufulay ku xireen waa qaateen dadna waxaa ugu liito qofaan ku diin ahayn ku dhaqan ahayn aan meel kula noolayn oon maslaxadiisa war ninaan war u haynin maslaxadaada inaad ka raadsatood isku qufusho qur-aankii waa rumaysanahay aada leedahay ina aadan ka raadinaynin ayb waxyaabahaas marka dadku hadday jaahil yihiinna ha ogaadaan waxyaabaha marka yacni inay gaalnimoba keeni karaan haddii marka ay iyagoo og qur-aankii in waxba aanu ka tegin oo masaalixdii wax walba uu ka warramaya hadday saa uleeyihiinna hadda qo qoladaa iyagu war ma leh maa faradnaa ma aanan ka tegin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ma aanan uga tegin min shayin ay shay-an waxba ugama aanan tegin uma markaa dabadeed yuxsharuuna waa la ururinayaa ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayaa loo ururinayaa wاladiina kadabuu biaayaatina sumun wabukmun fi الظulumaat wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna kuwa beeniyey sumun kuwa dhagala waayo xaqa ka dhagala wa bukmun weeyaan kuwa afla waayo afla on waxba aan markaa xaqiiba aan ku hadlaynin fi الظulumaati mugdiyaalo dhexdiis kuwa ah waayo ku sugan marka fi ulumaati khabarun bacda khabarin ama fi ulumaati xaal waad ka dhigan waa ka dhigi kartaayo fi ulumaati xaal ay mugdiyaal dhexdood yihiin ayb man axadkii yasha ilaahu alla ou doono idlaalahu dhumintiisa kow alla doono yudlil ilaahay dhumiyehu mankaa waman axadkii yasha ou doono hidaayatahu yajcal alla yeelehu isaga calaa siraatin jid korkiis yeelee jidka oo mustaqiimin toosan wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey sumun kuwa dhagala waayo xaqi bay ka dhagala yihiin wa bukmun weeyaan kuwa afla waayo xaqi ku hadli maayaan fi ulumaati mugdiyaalo dhexdooda kuwa ku sugan waayo mugdiyay ku sugan yihiin mugdiyaal fara badan bay ku dhex jiraan jahligu waa mugdi iyo kufriga ayb fi ulumaati marka inaad xaalaysan labada labada waa banaan tahay man qofkii yasha al ou doono allaahu alla ou doono idlaalahu meesha daaya aan sheegaaye waayo mafcuulku waa waa waa muqadar waayo ficilkii mashiicadaa shardi galay shardi baa ka hormaray waxaan dhahnay marka haddii hadda an iyo masder an laga soo taxriirinayo haddaysan ahayn mafcuulku waa iska waa waa iska maxduuf man axadkii yashaa ilaahu alla ou doono idlaalahu dhumintiisa yudlil dhumiye allehu manka waman axadkii yashaa uu doono inuu hanuuniyana yajcal yeeleehu isaga calaa siraatin jid korkiisa yeele jidka oo mustaqiimin toosan marka hidaayada iyo baadida labadaba ilaahay baa haysto waana masale qadarka ku tacalluqda oo kii hanuunana allah hanuuniyey kii baadiyoobana allah baadiyeeyey ee hadduu alla baadiyeeyey muxuu u cadaabaa haddaad tiraa cadaaladii aaway haddaad dhahdana cadaaladii waa jirtaaye tawfiiqda iyo waafajinta rabbi asaa iskale ciddou doona isaga waafajinayo ciddou doonana isaga ayaan markaa yacnii aan waafajinaynin laakiin qofkaani marka la cadaabayo caqligiina alla waa siiyey dariiqii waa u kala caddeeyey rasuul buu usoo diray kitaab buu usoo dejiyey khiyaar oo wax ku doortana waa la siiyey intaas kabacdi hadduu isagu xumaanta uu doorto ilaahay maa ka gar daran marka maya ilaahay markaa waxba ma dulmiya rabbi subxaanahu watacaala adiga yacni qofkuna waxa uu noqon doono isaga waaba laga qariyeyba waxaadan ogeyn marka inaad xujaysato wixii lagu ogeysiiyood cilmiga ulahaydna aada ka tagtaa gardaro aba soo maaha qofku markuu leeyahay aniga yacnii wuxuu ku aakhiran doono iyo xaalkiisu siduu noqon doono waa laga qariyey khawaatiimta ilaahay isagaa naga qariyey wax aanaan ogeyn marka inaan ku qabsannoon xujo ka dhiganno qur-aankii iyo rusushii iyo xaqiina aan ouna ogeysiiyey alle ouna barayna aan ka leexano gar iyo daw ma noqonayso taasna ayb meeshaa marka haddii la yidhaahdo qofkii baadiyooba asaa isbaadiyeeyey oo ilaahay maba qadarin baadida hanuunka ma qadarin haddii la dhaho arrin qataraa lagu dhacaa arrinka lagu dhacaayana waxay tahay ilaahay awood male waay warkaas macnihiisa koonkan ilaahay sooma abuurin wax maamulkeeda koonka maamulkiisa isagaa hayo wixii uu rabbi ogaa oo uu makhluuqan ka ogaay ee uu qoray haddii uusan bannaanka keeni karin oo la khilaafayo dadkan iraadadooda iyo mashii'adooda ay ka xoog badato qofkaas yacnii ilaahay baa marka qudradiisa meel looga dhacay waayo koonkan boqor kale kama jiro allah unbaa boqor ka ah tiis unbaana ka soconayso laakiin adiga khiyaaraa lagu siiyey walidaalika addoonka isagaa saajid iyo raakic iyo mu'min iyo isagaa la dhahaa tilmaamaha isagaa la siiyey ilaahayna marka isagaa abuuray ficilkaaga haddana maca daalika waxaa lagu leeyahay yacni ilaahay isagaa sujuudaayo ma la dhahaayo tilmaan loogama dhigaayo waayo isa axadka ay sifadaa ku qumayso waa qofka bani aadamka nin la dhihi jiray camru bni cubayd ibni baab oo muctasili aada u foolxun ahaayo aada caqiido qaab daran qabay oo diinta xataa ku jees jeesi jiray oo caqiida xumada halkaa ay la gaartay imaamu daara qudnina kitaabuu ka qoray akhbaaru camri bni cubayd la yidhaha akhbaartiisa ninkaa ayaa intuu qolo u yimid baa waxaa dhacday xalqo uu fadhiya isaga ayaa nin reer baadiye soo galay markaasuu yidhi waxaa iga dhuntay hashaydiyaa iga dhuntaye ii duceeyi yidhi dadkiibuu duco ka codsaday markaasuu wuxuu yihi camru bnu cubayd ilaahu adiga ma aadan rabin mana qadarin inay hashiisa ka dhunto ma aadan qadarine ilaahu usoo celi markaasuu ninkii reebaadiyaha wuxuu yihi yaa haadaa yani uskud warkaagaano iska aamus ducadaada ma rabo maxaa dhacay baa la yidhi waxaan ka haddana waxaan ka cabsanayaa buu yidhi inuu iisoo celiyo inuu doono oo iisoo celi waayaan ka cabsanayo fiiri marka ninkaa fidrada sida uu uga xujo badiyey ninkaas nacam wuxuu leeya ilaahu adiga ma rabin mana doonin hasha inay ka dhunto ee haddii ilaahay ounan doonin say u dhuntay hashaas yani macnaha wuxuu leeyahay iraadada alle iraado kale ka xoog badisay waa warkiisa markaasuu ninkii wuxuu yidhi haddana waxaan ka baqaaba intuu doono inuu iisoo celiyo inuu iisoo celi waayo ille aduu saasaad aaminsan tahay ayb mararka qaar dadka macnaha qofka hadduu caqli leeyahay oo fidradiisa iskaga socdo nin caqiidada ka dhumay oo inxiraafay oo aqoontou rababa ha lahaadee waa ka xujo badinaan qul ara-aytakum in ataakum cadaab ullaahi ow atadkum asaacatu agayra allahi tadcuuna in kuntum saadiqiin qul waxaa tira ara-aytakum bal ii waran oo ii sheeg in ataakum hadduu idin yimi ii sheega sidaa in ataakum qul waxaa tira ara-aytakum in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa haddii uu idin yimaado ow amase atadkum ay idin timaado asaacatu saacaddii agayr allaahi alla heyrkii miyaa tadcuuna aada tuugaysaan ood baryaysaan ood caabudaysaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo bal taa ii sheega bal e iska badaa inaad ilaahay heyrkiis tuugtaane iyaahu alle oo keliya unbaa tadcuuna aada tuugaysaan fayakshifu waa feydayaa alleh maa kiibuu feydayaa tadcuuna aada baryaysaan ilayhi isaga yacni aad ka xaggiisa aada ka baryaysaan yacni shayga fiihi shanigaa ku saabsan in shaa-a haddii uu doono alla markaa waa idinka feydayaa watansawna waad ka tegaysaan markaa maa tushrikuuna waxa aada ilaahay la wadaajinaysaan ama ishraakakum baad ka tegaysaan gaalada mushrikiinta markay dhibaato galaan aalihadooda waa iloobi jireen ilaahay unbay tuugi jireen taasuu marka rabbi ka warramayaayo wuxuu leeyahay qul waxaa tiri ara-aytakum bal ii sheega in ataakum haddii uu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa ow amase atadkum ay idin timaado assaacatu saacaddii aghayrallaahi alla heyrkii miyaa tadcuuna aada tuugaysaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya bal arrintaa ii sheega markaa ra-aytakum waxaa kaloo la dhihi karaa hal ra- hal ra-aytum war ma aragteen qofku markaa rabto inaad soo jiidato aada uu kuu dhagaysto war ma aragtay aad ka bilaabee warka sooma war ninkii war hebelow ma aragtay horta waxaayo waxaa yani inuu ku kusoo jeestaad rabtaa sidaasna marka waa la yeeli karaa kaafkuna marka fiihi lita'kiid buu markaa ugu jiraa meesha ayb in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa ow atadkum ama ay idin timaado asaacatu saacaddii agayr allaahi alla heyrkii miyaad tadcuuna baryaysaan oo tuugaysaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo bal iska badaa inaa ilaahay heyrkiisa tuugta tuugaysaana iyaahu isaga oo keliya unbaad tadcuuna aada baryaysaan fayakshifu waa feydayaa alleh maa kiibuu feydayaa tadcuuna aada baryaysaan ileyhi xaggiisa waxa aad alla xaggiisa aada ka baryaysaan ood xaggiisa ka raadinaysaan oo fiihi shanigaa ku saabsan ayuu rabbi feydayaa watansawna waad ka tegaysaan oo waad halmaamaysaan maa tushrikuuna waxa aad markaa alla la wadaajinaysaanna waad ka tegaysaan markaa marka bal iyaahu tadcuuna ay tadcuuna allaha walaa tadcuuna gayrahu fayakshifu maa tadcuuna ilayhi in shaaa haddii uu alla doono waa feyda mashiicadaa lagu xiray watansawna waad ka tegaysaan maa tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan asnaamtii iyo aalihadii a markay xaalad khatar a taagan tahay waaba la iloobaa kuwaas ilaahay unbaa dadku ay gacmaha u taaganayaan marka allaha marka dur iyo dhib ou idinku dhaco keligii aada farajka ka filanaysaan ood awoodda aada ku og tihiin rabbigaa keliya maa caabudaan waqtigaad barwaaqada ku jirtaan hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm lى nabiyina mxamedi walih waصxaabi Yeah.